waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii aad isugu tahaniyadaynayseen isugu hambaliyeynayseen isku salaamayseen heesaha ku xulanayseen haddaad doonto aan ku heesayseen haddaan doonno ani ibraahin aanna ku tuuranaynay waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha laaka waxaad ka tagtay annagana aada nagu soo salaamayseen
salaada ibraahina waa annaga aad uga dharagnay oon ka wabaxnay si kalooma garatida toddobaadkan waxaa stuudiga nala fadhiyo oo barnaamijka noogu martiya wariyaheenna magaalada colombus ohio wariyaheenna ohio waa cabdikaafi haddee cabdikaafiow baryahan dhan waad nala joogta laakiin hadhow waan kula sheekaysan doonaa laakiin marka ugu horreyso horta bal kusoo dhowo barnaamijka hambalyadii heesaha iyo stuudiyahaba caasho iyo ibraahim aad iyo aad ayaad umahadsan tihiin waana dhowahay waa taad baad mahadsanta ibraahim marka bar warqadda ugu horreysa manaa soo qabta misaaniga cabdi ani adiga iskuma cusbin dhowr jeer ayaan ohio isku aragnay malaha caasha isku cusubtiin baan umalaynaya caasho horta ohio ma isku aragteen caasho caasho laftigeeda iskuma cusbin oo horey baan isku aragnay oo ohio ay igu timid shaqaalaha kale aad isku cusubtihiin badankood iyadoo weliba baraf lagu dhexaasan yahay caasho maalintaasi xasuus gaara ay leedahay dawaad ogeed gaarigaaga intii baraf dul saarnaa iyo weliba faa'isaan xasuustaa inta yarayd iyo lix boqol oo mayl oo barafun lagu soo dhex soco iyo buuro weliba weligay kuma riyoon laakiin life baan u arkay waa tahay waa tahay ibraahim bal warqadda ugu horreysa aan soo qabto waa warqad tahniyada waxaana ay ka timid waxaa ugu horeeya cabdulaahi maxamed idriis oo leesta loo yaqaano iyo xabiibo maxamed idriis xuseen maxamed idriis xasan maxamed idriis maryanna maxamed idriis nuurto maxamed idriis waa dhammaan ilmo maxamed idriis waxaa kaloo ku jirta faadimo maxamed idriis xabiibo maxamed idriis aadan maxamed axmed nuurto maxamed idriis caasho maxamed idriis ruqyo maxamed idriis iyo faa'isa aadan iyo isaaq maxamed nuur daqare waa garta iyo sidoo kale waaw cashay daqare waan sibaad u hakatay markaad magacaas maraysa sida warqadda u akrinaya waa la ii soo dhexgeliyay soo ma aragteed xaajigayga inaad tiraahdo yahay waa tahay waa tahay uu iska xaajiyeysan yahay iyo sidoo kale muslimo xaaji cabdisalaan iyo xaawo j k iyo mustafa cali xuseen iyo muxubo maxamed nuur iyo naciimo maxamed axmed iyo ayaan maxamed axmed iyo aamine maxamed axmed waa asxaab fara badan maasha allah waxay dhammaantood tahanid dhalasho u dirayaan fartuul maxamed idriis anigana maxaa laiga reeba mar haddii daqara lasoo gelin ana lagu soo daro wayhayd soo ma adiga sharciyan baa iskaga jirtaa waan isaga jiraa warqad kastaan ku jiraa waa tahay xeer baa ka yaala shaarkiisaa gashanta waa tahay dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan aan lasoo koobi karin bay yidhaahdeen fartuun maxamed idriis iyo wardheere maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay minnesora wadankan maraykanka waxaana loo bixiyay bay yidhaahdeen xusmo wardheere maxamed markaa ma xushma mise waa xusmo waa loogu talagalayba xusmo maidin soo maro magacaas weli sida badan magacyadaasi xusno ayaa sida badan aan arki jirin waa tahay halkan waxaan ku haynaa xusmo wardheere maxamed waxaan leenahay bay yidhahdeen soo barbaar sidoo kale tahni taas la midna waxaa u dirayo asxaabta ka mid oon ka tego meel gaara lagu soo qoray leyle ibraahim boolis iyo aamine mustaf sheekh dhammaanteed waxay leeyihiin fartuun iyo wardheere gabadhaasi u dhalatay ee loo bixiyey xusmaha soo barbaarto ha noqoto tiyo dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aniguna waxaan leenahay amiin aamin ayaan leenahay caasho dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabe ismaan nuur kooshin iyo abti cali jimcaale cali iyo abti yacquub jimcaale cali iyo adeer xuseen nuur kooshin iyo ubax cusmaan nuur kooshin iyo cabdirasaaq cusmaan nuur kooshin iyo sakariya cusmaan nuur kooshin iyo maxamed deeq nuur kooshin iyo cali maxamed cumar cali yare waxayna jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan cabdiraxiin cusmaan cali iyo waxay yidhahdeen ifraax cusmaan nuur kooshin oo ku aqalgalay dharkeenley macmacaanka madiina muqdisho waxaana ay leeyihiin waxaan leenahay noqda kuwii isku waara oo eebbo u kala siiyo ubad kheyr qaba gabar icaano wil icaano waxaa kaloo ay sii raaciyeen waad ku mahadsantihiin codsigeenna aada naga aqbasheen from dhegeystayaasha idaacadda v o a ee qaybta salaama waa tahay bal heestii ugu horreysay ee barnaamijkaan u ciyaari lahayna bal warqadaas ibraahim oo ku dabanab heesta ugu horreysa ayaa waxay tahay caasha aan dhegeystayaashan usoo qabanayno haga baaqan kooxda guul banda ayaa qaada caasha kooxdan haddaan xoogaa idinkaga warramo adiga iyo cabdikaafiba waxay ahayd koox ka soo hana qaaday magaalada toronto sagaashimeeyadii iyo texas waa ilmo meegaag samatar waa koox dhallinyaro ah oo muusikada qaarna garaaca qaarna ku heesa haddee habeenka ay yidhaahdaan halkaasaan wax ku tumaynaana loo kala hari maayo gacanta ayaa xabadka nagala saari jiray Oo, maxaa la leeyahay markaas dib u istaaga calaashaan hebel sida baa geliyay calaashaan sida hebel baa laysku geliyay, safka gowranayo iyo ciriiriga ciriiriga marka ee, koox aad heesaheedu ay dadku u jecel yihiin waaye teeda kale waxaan rabaa inaan kuu sheego oo kale heesahan hadda albamyada lasoo saarayo oo masawirada lagu dhejinayo oo qaar ay yihiin muuqaal qaarna ay maqal yihiin waxay ka soo askumeen oo ay ka soo bilowdeen magaalada toronto oo ibraahimow ileen trono marka la yidhaahdo iyo guud ahaan waddanka kanad gaar ahaan magaalada trono ilaan warba kugama seeganaba halkaas waxaan ku noolaa dhowr iyo labaatan sano waa ku dhalan uu ku gaartay dhal- uu ku dhalan gaara aad iyo aad waa tahay heestaasi balaadno kula dhegaysano عشق بركي هايقان باخنا إباهنو هايقان باخنا إباهنو هايقان باخنا إباهنو هايقان باخنا إباهنو بلينا دوشي فضلينا بولي جعلتا مارتين بدكينا بدلي هرتينا بورقا وبولي جعلتا مارتين هيا هيبوغي بركي بافتي بوكان هاريسانان باهني كبيري ماهي تن تن برغني طوعا بلعضنا بافيناي بعد ديقو بيغا أربعة ديقو بيغا أربعة ديقو بيغا داريا هيبوغي بركي بافتي بوكان هاريسانان باهني كبيري ماهي تن تن برغني طوعا بلعضنا بافيناي بعد ديقو بيغا Armada de Bubega Armada de Bubega عينه بشر ليه عينه بشر ليه هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو هيا باخنا إبانو علينا دوشة ودلينا بايلي تعالتا مارتين تبكينا بدني أهتي دبوحو بايلي تعالتا مارتين هيا هيبوغي بركي بابتي بوكان هاري سنان باهني كبيري ماهي تن تن بربني وعن ملعبنا بافيناي بددي وبيغا Arbada de Gubega Arbada de Gubega Daria hibogia barkai bapte Bokan halisanan bahne Kabairi mahitan tan brabne Waan melada namba finaye Bada de Gubega Arbada de Gubega Arbada de Gubega Tanu banaye Tanu banaye walimaboganina mabemba walimaboganina mabemba walimaboganina mabemba walimaboganina mabemba alayda dushe odalaydai bayani jacaylka maaragtay dadkiina badale hortayda buuxo bayani jacaylka maaragtay ayahi bogiya barkay baabte bukaan halisanan baahne kabaydi mahitan tan brabne wacan bilicdanan bafinaaye badadigu beega arbadadigu beega arbadadigu beega Daria hibogia barkai bapte Bokan halisanan bahne Kabairi mahitan tan babne Waan beladanan bafinaye Badadi gubega
heesta ha iga baaqan iyo kooxda guul baan intaas haddaan kaga gudubna caasho warqadan waxaan jeclahay bal inuu noo soo qabto saaxiibkeen cabdikaafi wariyena ohio oo caasho dhexdeena fadhiya cashoy horta anigu markii hore aan barnaamijkan kasoo qeybgelayey een, inaan warqad akhriyo een, uguma soo qeybgelin waxaa islahaa in badan baan de waxaan dhegeysanaya caasho iyo ibraahin oo heesaya isku tutuuraya haa een, marka waxaan isweydiin jiray tolow cabdikaafi intaad tagtid stuudiyaha tagtid ibraahin iyo caasho ma dhahdaa barnaamijka heese kale ma baxayaan adinku heesa anna waxaan ka noqonayaa xaakim dadkuna way codayn doonaan tiibaan maanta u yimid laakiin cabdikaafi maadaama aad tiri adiga iyo caasho ayaan idin dhegeysan jiray barnaamijka saa u daadihinaysaan iyo weliba markaa heesaysaan anaa aad u cod macanaa soo maha taa shacabka ka codaynaya
waad ansiibta waad ansiibta marka cabdiga aad baa maasan tahay waraaqaha cash n ma indhahaan qabsadaayo waa doortaa ma caashaan ka qaadaa ma qa- ma waxaan ka qaadaa ibraahim oo mi- eh, bidixdeeda fadhiya Maya- maxaan sameeya maya si aan cidiba kuu eedin waxaa la yidhi baniaadanka eedan kama dhamaatay soo maog sidiisaba Aad iyo aad.
marka si aan cidiba kuu eedin waraaqahoo dhana dhinacaaga u sariixno mid uun kasoo dhex baxsatay noqoto ku nasiibsa markaas sida waa samaynaya sidaas caruurtay warqadan baa iisoo baxday warqadani waa warqad waa hambalyo aroos Een, waxaana diraya dad fara badan een, si qurux badan bay u qoran tahay Een, waxaana ka helay weliba sida ay u kala saarsaareen Een, qofka ugu horeeya haddii aan soo qabto warqadani dirayo waa hooyo sacdiyo cali faarax hooyo ardo Een, cilmi cismaan faarax boodhari cabdulaahi cismaan faarax waa agaasimaha shirkadda ban africa media group baa layidhi Een, cabdi salaad ibraahim cabdiyare cabdulaahi xasan suleymaan baliil axmed cabdulaahi cabdi kofi eedo aamine faarax cabdi ibraahim cismaan faarax iyo foos dhammaan dadkaasi waxay tahaniyad aroos u kala dirayaan oo kala jooga baa liyi weliba Ee, wadanka maraykanka canada kambala muqdisho iyo baled xaawo soomaali kala fogaatay waxayna tahaniyad een, ah, aroos ay u dirhayaan faarax cabdi iyo ismahaan dhaqane cabdi oo saddex iyo labaatankii baa layidhi bishaan aanu ku jirno ku aqalgalay dalka maraykanka gaar ahaana lama soo sheegin waa laga gudba gaar ahaantii xagga ducaduna waa xaggiina baa layidhi ducaashay waa adiyo een, ibraahim maadaama aan wadan ku cusubahayo ducaa laiga diran jirin maya ducada caashaa noo haysa maanta hayo maya maya ibraahim wuxuu yidhi maadaama ducana aan lii dirsan jirin malaha ducadaada weli lama tijaaba markaad maanta duceyso baa loogaan doonaa cabdikaafiyo soo duceey ibraahim soo duceey iyo soo duceey bal arooskaasi ducada u raaca cabdikaafiyo cashay waxaan leeyahay marka maadaama maraykan xoogaa joogay gabar iyo caano een, wiil iyo caano soomaalidu marka hore waxay oran jireen moogtahay een, wiil iyo caano marka anu gabar iyo caanaa leeyahay wiil iyo caano een, Maxaa- arooskii lagu raago lagu raayo maxaasaa u leedahay Een, maraykan baa waxaan ka baran wax la dhaho een, dumarkaa horeeya
hadda laakiin waxaa laga sii hormariyey haddana caruurti waa laga sii hormariyey iyaga haddana sii horeeya baa ayagaa yidhi.
sii marka horeeya ragga lamaba hadalhayaba hadda ragga waa si gaal meesha gadaanaan galna ibraahimow waa tahay marka eh, cabdikaafi warqadaas ayaad akhrisay waa iska baxaysaa nabad ayaadna leedahay saasaa rabtaa miya ha ibraahimow de haddii mar dadkiina aan salaamay shaqana ilala qabtay oo warqadiidii akhriyey ma wax kalaga rabta waan baxaya sheeko ku nacay
ibraahim waa dhalin yaraysay markaas caasho maalahadis waa tahay anaa anaa gartay warqad maadaama warqadaad akhrisay wuxuu ula jeedaa aan hadalkiisa kuu fasiraayo muddaan isla joogna ibraahim hadda waa safar barane soo moogi hadduu isoo firiyo xataa wuxuu u dan leeyahay waan garan karaa Dee amar-
marka marka ujeeddada waxay tahay bal heesna noo soo qabo hadda caashoy aa, aa, laakiin heesta waan magacaabin laakiin qaadiyaan lay dhihin waa shardigan ku xirayo aan ibraahim
calaashaan mucud fiicni baad leedahay saas kuma wanaagsan Aa, aa, saa maya waa isku wanaagsannahay dee sida ibraahim sheegaba inaan fanaaniinta aan suuqa ku maarata ku- ku soo caririyo ma rabo waa garta marka caashoy heesta aanu soo qaban lahaa waxay tahay hees uu qaado fanaanka een, ah, axmed saki Een, ismahaan baana dhahaa heesta ismaxaanna waa la yidhahdaa axmed zakina wuu qaadaa caashoy waxaaba ka daranba gabadha aan loo tahniyadeynayo magaceeda ismahaan baa la dhahaa iyadana waaw waaba isku soo aadeenay soomaali baan ku aqaana hadda waxaa la dhihi doonaa dad markay dhegeystaan markii hore isugu du- isku dul saaraayeen taasi Laak- waxa weye indhaha lay qabteen dee waa waa isku soo beegtaa, waa warqaati isku bay soo leedahay halqaati bay leedahay way isku soo beegantay way isku soo beegantay waa tahay bal heestaasi uu cabdikaafi noo soo xuleen ibraahinow bar markana aan ku nasanno
ubaxa ruxmaaye qalbiyala ku yaaliyo sidaa tahayo fiilayd amba uduga geedaha waxaa laash qaraaraba miyaan eegma dhugashada indhahaaga cawnsha haywaaye aragtida waxaa laash qaraaraba miyaan eegma dhugashada indhahaaga cawsha haywaaye aragtida ayatiinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo horidaydii noqotaa ayatiinka nolole ismahaana lahayo ubadii dhashaayo oridaydi noqotaa adduunyada layla ogolaadee iyagoo awaaraha waayaha ku ogsaday siduu qays adduunyada layla ogolaadee iyagoo awaaraha waayaha ku ogsaday cambaadoo ku kala lumay uga aamustiida anna ula irdhooboon oo adkaysa waaye cambaadoo ku kala lumay uga aamustiida anna ula irdhooboon oo adkaysa waaye ayatinka nolole dhismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatinka nolole dhismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa ayatinka nolole dhismahana lahayo ubadii dhashaayo oridaydii noqotaa
dooqii cabdikaafi iyo heestii uu dhegeystayaashan u soo xoray allelehe hees bay ku bannaaneyd dhambaalkan caasha haddaan kaa horreey wuxuu naga soo gaaray injineer borow iyo amal balaag iyo waxay yidhahdeen zakariya balaag iyo cabdifataax balaag iyo hooyo khaliijo cabdulla faarax iyo qoyska reer saalax xasan iyo qoyska waxay yidhahdeen reer ismaaciil gaagaale iyo salaad gurdoon iyo sucaado salaan nuur oo joogta bay yidhahdeen muqdishow iyo mukhtaar kala fure iyo waxay yidhahdeen d j grad iyo maryan cabdi iyo shukri yaasiin iyo reer yaasiin axmed casayr oo kala jooga maraykanka puntland iyo kenya iyo dhammaan asxaabteenna waxaan jeclaa bay yidhahdeen inaannu taaniyad kale iyo laaba hawada u marino boqorka iyo boqoradda faadimo saalax iyo saygeeda maxamed jeele hiish oo ku magac dheer black dhagaxley oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen xerada qaxootiga ee dhagaxley wiilkaasina waxaa loo bixiyey ciise maxamed ducaduna waa xaggeena ciise maxamed waxaan leenaha allaha ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo dadkiisa anfaca aamin ayaan leenaha warqadana waxay naga soo gaartay yaasiin xuseen maxamed iyo maxamed nuux cabdikariin iyo axmed muumin xaaji faarax iyo maryan muumin xaaji faarax iyo shukriya muumin xaaji faarax iyo xawo muumin xaaji faarax iyo ab ibraahim xaaji faarax dhammaan qoyska reer ibraahim xaaji faarax baa la yiri iyo ab muumin xaaji faarax iyo dhammaan qoyska reer muumin waa reer ibraahim xaaji faarax iyo reer muumin xaaji faarax waan gartay iyo sidoo kale samaale ibraahim xaaji faarax iyo axmed maxamed shirwaac iyo maxamed cusmaan xaaji kaariye iyo sidoo kale baa layidhi maxamed cusmaan kaariye iyo cabdulaahi ismaaciil dhaqane iyo maxamed saciid yuusuf iyo anwar ciise ibraahim iyo dhammaan qoyska reer muumin cismaan baa layidhi dhammaantoodna waxay kala joogaan dalka iyo dibadda baa layidhi waxaanay tahaniyad kala ilaaba hawada u marinayaan boqor bay yidhaahdeen sulaymaan muumin cismaan iyo sidoo kale boqorad waa raxiima ibraahim xaaji faarax oo meherkoodu ka dhacay magaalada bowrama ee xarunta gobolka awdal maalintii jimcihii taariikhduna ay ahayd baa la yidhi koob iyo labaatankii bishan aynu ku jirnay maaj waxayna leeyihiin guul iyo aroos lagu nagaado alle idin gaarsiiya annaguna waxaan leenahay aamiin caasho bal noo soo qaba heesta kale heesta kale ibraahino dhinacagan marka loo soo riixaya heesta kale dhegeystayaashan caasho maadaama aad aniga dhinacaygu usoo riixday waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa shamsoy adi daraada hee hee ah baluud baluud ibraahino waxaa ku luqeynayaa Wa- wa- cabdulaahi nuur xalwo
aniguna ilaa shalay waa gartay codka cabdulaahi nuur xalweys
sida wada tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunkey qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kumana maqaley wax shabaha naftaade sida tahay shawaalgalay bishu shan iyo toban tahay shacisay adduunkey qoraxdii shindha la tahay weli shaahid kuman arag sheekana kuman maqaley wax shabaha naftaade sharad baan dhiganayaa haddii sharafu mid kula mida lagu sheega dunidee sharad baan dhiganayaa haddii sharafu mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqi baa ishidayey ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqi baa ishidayey ma ishaafinaysaa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaaraa sida tahay shabeel ciidey ama geeyo shaaximaney shacuurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta sharibaha salaxyo ada shicir ammaankaaye shaxda lagu cayaaraa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheeka iigu deqdi shafeecadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqi baa ishidayey ma ishaafinaysaa shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay cishqi baa ishidayey ma ishaafinaysaa sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xidhan yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo adda shiinqinaayo kalgacayl ku shubaye sida faras shirabano laga furay shakaalkiiyo shakadkii ku xidhan yahay qofkaad seed ka qabata shanshadaba ma rogayo adda shiiqinayo kalgacayl ku shubaye xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherite xidigtii shahuuraay ada shiday adduunko dumar baad sandherite shamsayadii daraadda anigana ilaa shalay ishqi baa ishidaye ma ishaafinaysaa waa tahay intaasiaan ku dhaafno codka macaan ee fanaanka cabdulaahi nuur xalweyste iyo heestii shams waa tahay warqadanah waxay naga soo gaartay aabe maxamed xasan iyo waa tahniyad dhalashabaa lagu soo bilaabay barbaaban ka bilaab warqadda xagee ordaya ugu horreyn baa layidhi waa salaamantiin bahda v o marka xig baa layidhi annaga oo kale ah aabe maxamed xasan iyo carruurtiisa adeer nuur xasan iidow iyo carruurtiisa eedda dahabo xasan iidow iyo carruurteeda eedda foos xasan iidow eedda xaliimo xasan iidow iyo abti muuse sheekh iyo carruurtiisa abkow cali abuukar iyo carruurtiisa maxamed cabdi muday iyo maxamed cabdulaahi digare dhammaan dadkani oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniya dhalasho oo farxad leh hawada u marinayaan aabe sharmaarke maxamed xasan iyo xaaskiisa nasteexo maxamuud nuur oo wiil ugu dhashay magaalada london ee waddanka britain gaar ahaan baa layidhi xaafadda stanford bridge wiilkaasi waxaa loo bixiyey saalim sharmaarke maxamed waxaan leenahay bay dhahdeen wiilkaasi ha soo barbaaro oo ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin waa loo soo raaciyey anna aamiin kalan ku daraya waa tahay dhambaalkana waxa uu ku bilowda waxaan salaamaynaa shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a waxaa kale aan jecelnaha bay yidhahdeen qeybta hambalyada iyo heesaha inaan salaano daandure iyo caashcuud waanu idinka guddoonnay waxaa kalena bay yidhahdeen maxamuud yuusuf ducaale iyo cabdulaahi maxamed tanyaale iyo waxay yidhaahdeen suldaan ibraahim abyan iyo cabdiraxmaan axmed sharee dalmar ku magac dheer iyo injineer cabdirasaaq cali qalalan iyo boqor bare caanageel dhammaanna waxay joogaan dalka canada gaar ahaan magaalada toronto waxaana ay hambalyo iyo bogaadinba u dirayaan dubba siciid jaamac iyo fartuun cabdi axmed oo dhowaantan wiil ugu dhasha bay yidhahdeen magaalada toronto waxaanay leeyihiin ducada xaggeena lee waayo wiilkaasi allaha ka dhigi kii soo barbaara oo waalidkii iyo dalkiisaba anfaca annaguna waxaan leenahay aamiin ibraahim warqadii ugu gaabnayd ee inta aan barnaamijkan akhrinaya ee markana gacanteedii kusoo dhacday bal dhegeysta u qoran tahay waxaa la yidhi waxaan u hambalyaynayaa buu yidhi aniga oo ah dhexdu soo geliya waaba nin xariifa waxaan u hambalyaynayaa buu yidhi aniga oo ah axmed kaariye oo jooga waddanka maraykanka walaalkay bashiir iyo wuxuu yidhi dumaashidiis walaalkay bashiir iyo dumaashiday ubax buu yidhi orooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee waddanka kenya keligiis baa kombyuutar fadhiistay qofna wuxuu yidhi wakiilka ma ihi nafteedaa wakiilka ah sida warqadda usoo koobay aad buu uga mahadsan yahay warqad kale ma raaciya ibrahim maadaama intan aad u gaabnayd
habareeryo iyo eedayo eedooyin iyo adeero iyo abkuyaal iyo ma jiraan miya v o a lagaama xigo waa wuxuu leeyahay adinkuna dirsada waa tahay warqadan ibraahim oo aan raaciya kale iina gaaban innagoo kale ah baa layidhi aabe cabdiraxmaan axmed shire iyo hooye isma iyo hooye ismaxaan ciise warsame iyo maxamed cabdiraxmaan axmed iyo mustafa cabdiraxmaan axmed muno cabdiraxmaan axmed iyo najmo cabdiraxmaan axmed iyo dahraan cabdiraxmaan axmed iyo daahir cabdiraxmaan axmed iyo deeqa cabdiraxmaan axmed nawaal cabdiraxmaan axmed waxaanu kala joognaa bay idhahdeen toronto canada u dhow daandurey xaafadiisa iyo iyo waxaa layidhi wakaadaan ku dhamaystira waxaa la yidhi waxaan kala joognaa toronto canada u dhow daandurey xaafadiisa iyo somalilan ha waa somalilan gaar ahaan hargeysa waa halkay kala joogaan okay ibraahim qofku yaqaana warqadaasi soo qor waliyo bil caasha warqadan iyadana waa warqad aad u gaaban oo tii aad akhriso ka gaaban baree jamiya xaalkaaga waa zere zere ku dhammaanaysaa waxay yidhahdeen dhammaanba waxaa nahay qoyska reer carab daa'uud iyo reer cusmaan faarax waxaana hambalyo u diraynaa boqor axmed maxamed axmed iyo boqoradda hoodo buraale faarax oo meherkooda uu ka dhacay boorama waxaana leenahay meherkiina allah ka dhigo mid idin horseeda guur raaxo badan aadna kala heshaan owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacnay ibraahim oo toddobaadka aniga kuu sheegay heesaha halkii xabee cabdikaafi uu soo qabto maahe inta kale dhinacaagaan usoo riixaya ilama tan ugu dambaysa mise tan anaa isiin lahayd maya tan ugu dambayso waaba heestii dhammeedoo aad ku heesi lahayd see waa adiga haye waaya bal tan ka horreysa soo qabo markaa dhegeystayaasheenna caasho waad iga badaysa heesaha hase yeeshee waxaan usoo qabanayaa heestaan kudhigeedu yahay milileco cabdifataax yare iyo ikraan caraale ayaa si wada jira isu dhaadhaafsanaya mililacada quruxdiyo inantan ma jirtaay muuqaagu waxana marfaxoolahayno miranaya hawdkiyo muxuboy adoo kale marka dawaysaa
waa tahay dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda wuxuu naga soo gaaray aabbe aadan sheekh cabdikariin iyo sulaymaan aadan sheekh cabdikariin iyo caruurtiisa iyo abshir aadan sheekh cabdikariin iyo caruurtiisa iyo faadumo aadan sheekh cabdikariin iyo xaliimo aadan sheekh cabdikariim iyo xabiibo aadan sheekh cabdikariim iyo aabe ibraahim sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo aabe kediye sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo aabe sheekhow sheekh cabdikariin iyo caruurtiisa iyo aabe waxay yidhaahdeen idriis sheekh iyo waxay yidhahdeen aabe sheekh maxamuud sheekh cabdiraxmaan iyo caruurtiisa iyo aabe muuse sheekh cabdikariin iyo caruurtiisa iyo aabe cabdulaahi sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo aabe warsame sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo aabe nuur sheekh cabdikariim iyo caruurtiisa iyo cali daa'uud yuusuf iyo xaaskiisa iyo maxamed daa'uud yuusuf iyo xaaskiisa iyo maslax sheekh xasan waxaanay jecel yihiin in ay tahniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan waxay yidhahdeen cabdiraxmaan aadan sheekh cabdikariin iyo muno maxamed cali oo wiil ugu dhashay gedo gaar ahaana waxay yidhaahdeen beled xaawo waxaana wiilkaasi loo bixiyey saacid waxayna leeyihiin allah ka dhigi kiisoo barbaara amin ayaa leedahay aniguna amiin ayaan raacinaya heestii u dambaysa ibraahina uu la soo gaaray yaa salaam bal u kaada haddaan kabankii iyo tumbugii iyo waxraaraasade haye ibraahinow heesaha beryahan waa aniga u kaadiyey waa u kaadiyey heesaha beryahan een, waay waay caasho markaan markaan gaabiyana dhinacagan beydka ugu horeeya dadka aad bay ku sugayaan qandhaba igama horeyn qiyaastii aragtidaada qacdaan ku arkaa qumaatil iyo sidee wareer loo qaadi jiray sida loo qaadi jiray imaam axmed baa Imaam aga Axmed.
sugayna Waay, waay. Qandhadu igama horeeyo qiyaastii aragtidaada Aragtidaade.
qacdi aan ku arkaa Awow, qumaatila awow. Ah.
Iyo maxamed.
aniga kuu sheegay baryahan aniga heesaha iska daa ibraahino laakiin heesa hibo u joogta qaadis igan baahna saan filayo caashay laakiin haddaad ogaan lahayd codkayba sidaa u keentid een, waad qaadi lahayd
waa fanaanad weynon aad u jecelahay on heesaheeda aniga adiga hana kala mid reebin walba oo heesaheedoon dhegeysto Cabdikaaf.
runtii mid hana kala hana kala reebin hibe maxamed huddoon hiba nuura waa ani adiga waxaa noo taamaynaya lambar one cabdikaaf ku qalqaale Een, waa sida dee noo qaada way ku qosbaneen laakiin kasoo diidnay ibraahim oo oo weliba waxaan idin raacinaya haddii beri kamal aad maqashaan caasho heesiba meelaha ka qaadqaadaysa la yaabina hibe xataa waxay siisay ogolaasho markhaati leh meel alla meeshaad joogto heestayda waad qaadi kartaaba igu tiri Hibe Eh, waa- annagoo laba ababood noo qaadi laadahay haddii ay intaasoo kun oo qof horta midaan kuu sheegayaa Ay, mar alla markaad heesta qaadayso si dadka aysan cuqdo ku kuu gelin adiga ay cuqdo idin kala gelin mm.
indhahaa laysku qabtaa haddii kale waxaa laisku mashquuliyaa qof meel saroo cirka ah fiirfiirinaya markaa heesaysa iska tiiri camal iyo dhiirigeliiska tiira waa tahay heestaan soo qabanayno barnaamij kusoo xirayno sidaan filayo waa heestaan kudhageedu yahay qumbacasho iyo codka macaan fanaanada hibe maxamed ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan inta aan mar kale barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa anigu ah ibraahim xasan daandurey iyo anigu waa cabdikaafi yuusuf aadan iyo anigana waxaad iga tegaysaan caashe ibraahim aadan sidaa iyo nabadgelyo
andaba igama horeyn qiyaasti caashaqaage qacdiyaan kula kulmayba umaatiba lay wareen lay wareege umaatilo lay wareen qandhaba igama horeyn qiyaasti caashaqaage qacdiyaan kula kulmayba umaadiba lay wareen lay wareeyey umaadiba lay wareen bal qabso caashaqaan qabo qalbiga meeshaad ku taal hadday qaaradu ogin urumaha loo bandhigo waxbaa laga qori lahaa qisiyo mahadhooyin rabo dadka wax ku qaadan lahaa alqabso cashaqaan qabo qalbiga meeshaad ku taal hadday qaradu ogin urumaha loo bandhigo waxbaa laga qori lahaa isiyo mahadhooyin rabo dadka wax ku qaadan lahaa qoraxdu waxay soo baxdaa anoo qaadaadhigaya naftayda naftayda naftaydan naftayda naftayda naftaydan kuu naftayda naftayda naftaydan kuu qaracay halkaan kugu sheegi lahay weliba kugu qeexi lahaye kaabtaan kugu sheegi lahaa qudshucdi adigula hadasheen ku qoray baga qaaligahiyo quruxdaadiba iqaado unba cashada igu wacan igu wacanay unba cashada igu wacan qudshucdi adigula hadasheen ku qoray baga qaaligahiyo quruxdaadiba iqaado unba cashada igu wacan igu wacanay unba cashada igu wacan balqabso qofka adig ku jecel riyada kugu qarowda ee hurdadu qiilqiil ku tahay dibkii qabsadayna qarin waxaa ku maran lahayd noloshood la qaybsatayood qorshana la samaysatee balqabso qofka adig ku jecel riyada kugu qarowda ee hurdadu qiilqiil ku tahay dib wixii qabsadayna qarin waxaa ku magan lahayd noloshood la qaybsatayood qorshana la samaysatee gabalku wuxuu qamiidhaa anoo qoontii kalgacalkiyo qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan qudhaydan kuu qafiiftay habbaan kugu sheego rabaa weliba kugu siiqayo xoyee qabaan kugu sheego rabaa gabalku wuxuu qamiidhaa anoo qoon